alxamdulilah horta islii ganacsi weyn oo waxaa ku yaalla soomaali iyo dad kale oo waddan ihiba ay wada leeyihiin waxaa jiray waxaa weeyaan ganacsiga guryaha dhexdooda ama daaraha waaweyn oo la dhisay ganacsigaasi ayaa waxaa loo hordhigay ganacsi kale oo miisas ah oo lagu adeeganayo oo dad yacni maaragtay ee xidhayba oo miisaskii laba saddex afar miis ayaa halkii dukaanba la hordhigaya jidkii wuu xidhmay khashin fara badan way keentay nabadgelyo la'aanna way abuurtay waa gartay waa tii saddex maalmood uu xidhnaa waa nula soconnay xaaladda saaka maxaa isbeddelay suuqii dib ma loo furay waana la furay laakiin dee kolley dadkii laga kiciyey oo meesha dawladdu ay ka kicisay reaction baa ka imanaya waad iska filanaysaa kolley nin miiskiisii yaraa laga tuuray inuu kolley calaacal iyo cabasho keenayo dhagax tuur bay bilaabeen ganacsiga waa la furay laakiin markii la furay haddana waxaa bilowday kuwii dhagax tuurayey iyo dawladdii askartii meesha joogteen nabadgelyada ilaalinaysay inay isbaacsadaan oo isdadku isku eryadaan khoof baa dadkii galay ganacsiyada qaarkood waa la xidhay kuwa qaarkoodna ilaa hadda way furan yihiin maxaa khasaare ka dhashay rabshadahan oo ganacsiga soomaalida soo gaaray khasaarahu waxaa weeyaan inaad xidhay oo aanad wax ganacsi ah aanad samaysanin laakiin wax khasaaro ahoo weyn oo hadda ama naf ama maal ah oo aan ka warrama ay ma jiro intaa waxaan kuu raacinayaa waxaa weeye dadkan dukaammada horta canshuur bay bixiyaan dawladda hoose iyo dawladda sentraalka ah labadaba canshuur baa laga qaadaa kiraa laga qaadaa shaqaalaa jira oo mushaharo kaa qaadanaya iyada oo ay sidaa tahay baa dukaan lagu soo hordhigay aan wax shaqaalo ah aan u baahnayn oon canshuur bixinayn oo aan kiro bixinaynin haddana albaabkaagii buu ku aadan yahay oo weliba saa u wada safan oo adiguba indhahaaga waad ku aragtee xidhaya meesha laga bilaabo ilaa meesha ugu dambaysa ayay xidhayaan baabuurradii baa jidkii laamiga ahaa ee muxuuaha mheshmuwa yuusuf xasan uu noo sameeyey ama dawladduba ay noo samaysay mheshmuwana uu keenay jidkii baa la mari laayay oo baabuurradii mari laayay mararka qaarkood dadkii baa isriixayoo mari laa security la'aan yani nabadgelye la'aan bay abuuraysaa yani insecurity ayay abuuraysaa marka dawladda ayaannu u dacwoonay oo aannu nidhi idinka dawlad ahaan ayay hawshiina tahay inaad reguleet garaysaan hannaanisaan oo aad kala habaysaan dadka meel waliba qof waliba sidii iyo meeshii ku ganacsan lahaa waa gartay ciidamo badanoo boolisaa ii muuqanaya sidoo kale booliskii iyo dadkii kale ee waratada ama ganacsatada yaryar ee laga burburiyey xarumaha ishortaagan ganacsigiinni kale weli waa xidhan yahay maxaa hadda marka xaalku waa sidee siduu noqon doonaa xaalku wuxuu noqon doonaa horta mas-uuliyad dawladdu ay iska leedahay weeye xareed waa in ay dawladdu dadkaas ayaga ah qudhadkooda xuquuq bay leeyihiin oo dad waddani ah oo kenyaan ah weeyaane in meel loo sameeyo ay ku ganacsadaan ma garanaysaa ayaa laasim noqonaya annaguna meeshayada aannu xor u hello oo aannu ku ganacsanayno dadkan ganacsiga laga burburiyey soomaali baa ku jirta idinkiina soomaali baa tihiin xal kale ma weyseen oo aan kan ka ahayn ninka soomaaligii soomaali kale inuu isagu kordhigo ganacsigiisii marka horeba soo gardarro ma ahayn waxaan u arkaya inay khalad ahayd oo uu meel raadsado uu si fiican ugu ganacsado ma dhici karto qofku inuu qof kale uu ku dulnoolaado ganacsigaagiina uu xidho isaguna uu damco inuu ayarskaga adeegsto waxaan u arkayaa inay tahay hawl yani maaragtay dawladda u taallo ganacsi hadday yihiinna slii business community dad ku xidhan ma aha annaguna waxaanu nahay slii business community ganacsiga iyagu waxa weeyaan wax dawladduna ay ka warqabto nacam marka aduu khayr baan u rajaynayaa iyagana in dawladdu ay meel siiso waa gartay suuqa xaaladda suuqa islii saaka maxaa lagu tilmaami karaa maanta waa reer bo'owyaa ku leh sideedaba reer bo'owyaa ku leh bay saaka noqonaysaayo annaguna dee wax ganacsi oo noo soconayaa ma jiro laakiin dee raggii muxuu ahay ganacsiga naga xidhay horta iska horkicinay alxamdulilah iyagana waxaan ugu rajaynaynaa khayr inay meel raadsadaan ma aha inay naga xidhaan waxaa jira wax la yidhahdo hawkar hawkar waxaa weeyaan ninka tunka waa ninka tunka ku wata ee la wareegaya ee kolba xaafad intuu waxgeeyo ka gadaya laakiin kani waa ku rasmi ah oo dukaan dukaankaaga laga horfuray oo aan dhaqaaqayn weeyaan dowladda dhexe arrintan ma gaadhay haddayse gaadhay maxaa ay ka tiri ilaa xafiiska madaxweynaha ayay arrintani gaadhay waxaan burburiskan iyo askartan iyo waxaanad ka hadlaysana madaxweynaha laftiisa ayaa amarkaas soo bixiyey wax yacni maaragtay meelo sogsoke iyo laaluwish iyo askari iyo nin hoose ku siman ma aha waa wax dawladda ka soo baxay oo madaxweynuhu isagu xafiiskiisa amar uu ka soo bixiyey oo uu yidhi dadka ha la kala habeeyo oo ganacsigaasi waa in loo banneeyo jidka jidadkiina waa naloo furay
booliska ciidamada boolisku sidee ayay idinla dhaqmayaan ganacsatadiin annagu wax khaladaho aannu ka arkaynaa haba yaraatee maba jiro shaqadii loo diray ama loo igmaday ee sidoodaba loo qoray ayay annaga noo qabanayaan mar haddii ay securitiga yagana ay sugayaan nabadgelyadayada ay sugayaan ganacsiga yagana ay noo xalaalaynayaan si aannu u adeeganno si xalaal ah